saahib horta dhalinyarada xaafadan ka midnaha baarbax iyo axmed jiil iyo meelaha ka degan marka beryahan dambe waxaad nagu bilowday tuugo duurkii dadka dhacayda oo bajaaji wata oo qaad duuriyeedna u abaabulaa ciidan iska dhigaya oo dhaya dadka dhahaya marka hore maaragtay qofka tusaale kale wax qalqalay ku abuurayaan amniga waxle waa lagaa shakiyey kadibna waxay samaynayaan waa afduubanayaan meelay geysanayaan wax allaala wuxuu haysto ka baaranaya ka qaadanaya telefonada macamaha e v c-ga sheega marka niman cawashadaasaan qabnaa oo broblemadaasa baryahan dambe aniga maca waxa wey iyo asxaab kale shalay ayay nagu sameeyeen broblemkaas bulshado dhanna xaafadda waa ka cabanaya baryahan dambe wallaahi waxay iska dhigayaan dhanacaday iska dhigayaan ciidamo dhanacaday iska dhigayaan kadibna waxay leeyihiin tusaale dhalinyarada way joojinayaan waxay leeyihin istaaga markii la istaagan waxay leeyihin waa laydinka shakiyey mateena bajaajyada wataan bajaajyada ay ku aruurinayaan meel adugu waxay geenayaan luuqay geenayaan kadibna waxa wey telefoonada ka qaadayaan saasa ay ku dirayaan marka inta indhaha ka xireen waxay leeyihin baxa socda banaanku baxa dhafa marka leo waxa waayaa saaxib caqabadan waa caqabad weyn oo baryahan dambe dadkii macnaa qalka lagu abuurayo oo laleeyahay maaragta qadi si si dadban oo xirfadaysan ayay rabaan dadka inay u dhacaan si kadibtay kula qabanayaan tuugada problemka ugu weynna maalin habeen ma yaqaanaan waxataas ka daran haddii alaabta lagaa qaato waaba roonaan laheede bajaaja lagugu ridanayaa nafsadaada halisgelaysa xaafadda waxay ka jirtaa laba dhagax soona xamar jadiid ilaa ramadaanka dhexbartamihiisay nagu bilaabatay sidii macnaha isku socodkii waxyaabaha suu joogsadeen inta badan isgootida xataa way kugu qabanayaan waxay u badan yihiin habeen iyo maalin ma wada kala yaqaanaan habeen iyo maalin maalintii awal habeenkii ahaan jirtay laakiin hadda maalinta kusoo koro maya qofka asagoo socdo lugeynaya ayay qabanayaan laami iyo xaafad mid mid kastaba kugu qabanayaan laakiin inta badan hadda waxay ka qabanayaan laamiga xaafadahaaba laga qaban jira dadke saldhig booliisaa ku yaala degmada waxaa u tegi weysaan oo cabashidiina u geeweysaan saldhiga booliis macnaha haddaa tagno dhowr mar waa la tegay dad olayaalaha ka dacwoodeyn laakiin waxba isma bedelin